Waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle laga dareemayaa sare u kaca ku yimid qiimaha dahabka ee suuqyada magaalada Jowhar taasoo saameyn ku yeelatay ganacsatada iyo dadka iibsanaya. Cabdicasiis Cabdulle oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid qiimaha dahabka.
dahabka isbedel ku yimaaday markii hore iska raqiis waaye waa iska jabnaaye laakiin hadda zaid u kacay haddana suuqyada caalamka oo isbedeliyo haddana waa isii bedela asne hadda hawadu ku jiryaa micnaa qaali zaid waa isbedelkiisa ada saddex bil camal waa socyaa laakiin saddex bil wixii ku horreeyey gisto waa ceente marka laakiin hadda dagaaladan iyo waxaan iyo isbedelada waa sii qaaliyoobay oo kor usii kaca hadda bishaan dhexdeeda meeshii laga gedi jiray markii hore lixdan iyo shan lixdan konton iyo siddeed meeshii laga gedi jiray meesha ugu badan adag toddobaatan ay ahayd laakiin hadda zaa'id waayo midkiisa celiska oo sagaashan iyo sideed midka kale boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya asne oo seedka ah. marka hadda hawadu ku jiryaa qaalkiisa zaa'id waaye waa dadkii markii hore oo maxaa laleeyahay haastay aad faa'iida ugu jirto laakiin dadka hadda gadanaya si qaaliyu kusoo galaa oo qiimo zaa'id u koreeya waxaa ogaan aniga horta saddex bil ka hor aa ogaanay inuu qaali laakiin haddana se hadda dagaaladan waxaa usii bilowdeen si fiican usii qaali si fiican usii ogaan walaa xilligaas raqiis maku soo gadin micnaa markii hore gistii taali waa walsii gadanay maano laakiin hadda qaaliyu nuu soo galay oo zaa'id u qaalisan yahay hadda walaahi dadka horta sidii markii hore u iibsan jirin hadda uma iibsadaan sababtoo hadda halkiisa garan markuu sagaashan iyo sideed ama boqol markuu yahay labadii garan laba boqol waa marka dadka aan reer tabareed iska waa dad iska beeraley ah waaye hadda micnaha sidii markii hore uu soco jiray oo loo kala iibsan jiray loo keeni jiray loosii qaadi jiray ma socoto hadda marmar qofkoo walaayo ilaahay wax yar iska sii maayne sidiisii hore looma gato ayagana hadda waxay isugu yihiin inuu raqiis noqdo asna kor loo sii socdaa wax soo laawanayo ma labo maalin maalinta ka dambeys wax lagu darsameeyaa loo ammaano lacag kasoo dhimi ma la dhoobi aniga inuu raqiis noqdo na fiican sababtan waxaa waaye markii raqiis uu yahay waa wax waa noo soconay waa laga gadanaa waa lagu keenaa waa laga sii gadanaa socodkiisa saa'idan laakiin mar haddoo qaalo waxaad adil iska haysa waaye meesha ku yaalo waa wax dhaqdhaqaaq iyo socodkii badnaay ma laha marka aniga waxaa adan noogu jirtaa inuu raqiiso walaahi isbedelka oo suuqyada caalamka leh waa maadaama shidaaladii iyo wixii dhan ee kor u kaceen dagaalo ee jiraano wixii iska qaaleen asna sidaasaa keenaysa inuu qaalo halkii garaan horta markuu celis yahay waa hadda sagaashan iyo sideed sagaashan iyo shan sagaashan u dhexeeya markuu celis yahay markuu cuseeb yahayna boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya markiisii hore waa wax saas ay maahaanba konton iyo sideed lixdan oo iskaga jira intuu qaaliyoobin horteed waana dadka markay saa'id ku jeclaanay oo la kala gada jiray oo si fiican u soconaya konton iyo sideed ilaa iyo lixdan oo iskahaya laakiin hadda qiimihiisa saasoo maraya karaamaadkana marka waa ka saasay kala marayaan ayagana cuseebkiis iyo celiskiis